بسم الله الحمد لله الحمد لله إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى وأنه قولي والله وحي إلهي سبحانه وتعالى كبرينينا وأرغني أنا وحا إلهي سبحانه وتعالى مركز كبري جرني ومن وجمع أي تفرد أنه قولنا هاي بهاكتا إلهي سبحانه وتعالى كبري جرني أن إلهي سبحانه وتعالى خلقات أنا عبد ما تسوى مسلمين روق معي وإيشا دكت جلع ولوبي ولوبي ميز لوبي مسلمين روق معي oo waxa waaye dembe la-aan iyo kuwa waxawaaye shacabdu wax ku sheegaan ama dhammaantood ay kugu maagayaan ayaa waxa waaye in ilaahay subxaana wataala handhigan nagu tuso oo walaalaheen muslimiinta soo furno ayaa ilaahay subxaana wataala ka baryay alxamdulilah ilaahay subxaana wataala ducadeena waa naga agbaray alxamdulilah wallahi aniga waxaa umalaynaya tobankaa miya milaasa umalaynaya markaan aan ladigeysadaraynin alxamdulilah alxamdulilah ilaa had meesha kusugnahay alxamdulilah adi waxa waaye wax ilaahay baryaay wax ilaahay barina waa dhaceen waxay kalena waxaa waaye insha allahu tacaala waana joogaan waa ku sugnahay kuwa qaarkood waa ku sugnahay meesha joognahay waxaan leenahay dadka muslimiinta wallahi aniga wiilashiina soomaaliyeed nahay oo idinka idin dhasheen oo soo barbaariseen oo idinku soo dhex kureenahay wallahi billahi tallahi wax kale uma soo baxin markiina dhahay duunahan noo sheegay wallahi waa dharasanahay oo waxa way intaan oo waxa isku aadinahay ee dharana u haydo dadka muslimiinta waxaa u sheegaynaa duulankani waxaa la dhahaa nusrat almadluumiin dadkan ku dhiisnin waxa waaye kuwii dadka dulminaayo oo waxaway saraakiish ahay misal lagu maqaaway oo kumagahay waayiriinta oo oo manaa muslimiinta iyo gabdhaha muslimaadka gabdhaha muslimiinta kursinaayo holgakaas holgakaas oo waxaa dadkaasi gaaladan lagu laayi rabo kuwa la beegsina waa kuwaas dadka muslimiinta waxaan leenahay noo soo duceeya noo soo duceeya wallahi qof kasta mu'mina oo xorriyad xaasa meel joogo wallahi waxa way waajiba ka saaran in muslimiintan hartee ku jirto in waxa way u gargaaraan oo naftooda dhiigooda dhacaankooda u bixiyaan maalkooda waxa way u bixiyaan wallahi mas-uuliyad ayaa ka saaran marka waxaan leenahay muslimiinay war ilaahi subxana wataala ka cabsada war kaca kaa leeyahay kaca kaca insha allahu tacala gargaar madluumiinta muslimiinta madluumiinta olmarkasta loo oo lagu dhibaataynayo waxa u gargaar kaca leenahay waxa waay waxaan leenahay anigana waxaa wilijiinaanahay waxa kale uma soo kacin maanta kunoo koki oo masooka ishiinfiru khifaafan inaad ilaah subxaana wataala ay leeyihi يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيبون رهانين أو عني والله نفتان قرد خيركم عمريسو وخيركم الشيسو إلهي سبحانه وتعالى كعصر كع كعلي كع كع كع ذاتك كع إلهي سبحانه وتعالى سدهر ما كنا إن إلهي سبحانه وتعالى قالبان يعني نكون لاجو إن وحول إلهي سبحانه وتعالى أمك إخلاص نغضبه إلهي سبحانه وتعالى جيني شهاد نغضبه إلهي نصوب إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى نصوب بري مسلمين التين ويلهينا هاي فاكر مصوب مثلا مال مصور مال مصور هذا waxaa waye dunida lama soo raadsan wallahi anagoo maanta ku dhex sugan godka jilcowka oo munaafiqiinta markaad ku shirayeen oo muslimiintan kumaadayeen wallahi dara waxaa dhegeysanayay oo hataa iyaga ka tirsan banaan ah oo had ka fiirsaday oo la dhahay mana waa waa la xiray hadna waxaa liigu batay waa waa la dildiray haniha harag liiga xiray waxaa waaye waxaa liigu bootaynaya markasta daraga liiga siibay nina kudaara li dhahay markasta ugu dhahay qof oo mana oo hees banaa ah oo iyaga u sheegaynaya oo oo mujrim ah warsaas galma muslimiin muslimiin uga gaaraay wallahi muslimiin waxaan leenahay meeshan diliyaa ka jira diligaas iska dulqaada diligaas iska dulqaada wallahi wamay adduunya yar ha ku raal noqonin diligaa iska dulqaadaan leenahay insha allahu tacaala muslimiintana nasoo cafiye waa noo soo duceeyaan leenahay insha allah dhammaanta muslimiinta wallahi aaw waxaa mas-uuliyadaas korka saaraynaa inay noo soo duceeyaan wallahi muslimiin badan balalaha kale waa sheegaan ugu dhawaad toban sana xirin wallahi kuwana waa maanta ku shahiideen kuwana agteeda fadhiyaan waxaa leeyihin kuwa qaarkood washahiideyna kuwan waa baxsada hataa waxaa waye nina isoo agfariisay oo mahadis ka tirsan ugu dhiibi kara waad hadi kartaa